أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya oo mar kale saraakiil ciidan iyo baarayaal u dirtay deegaanno ka tirsan xeebaha gobolka awdal si ay u soo sahmiyaan halka ay ka dhisanayaan saldhigga ciidamada badda ee etoobiya warbixin arrimaha ka hadlaysa ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah diraasad ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hannaanka dowladnimada oo u daabacay macadka washington ee ka faallooda arrimaha waxa loogu yeedho argagixisada haddaba barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa diraasadan iyo waxa ay ka tiri mustaqbalka maamul ee al-shabaab sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa xaalad cakirnaan ah oo ka taagan dalka yuganda shacabka dalkaasi oo go'aansaday inay xilka ka tuuraan baadariga dullaystay hanjabaad xaggiisa ka timid iyo ciidamo lagu soo daadiyey waddooyinka kambaala barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan falanqayn arrimaha ku saabsan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaannada dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya oo cabasho ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan ciidamada booliska dalkaasi haddaba maxay tahay waxay ka cabanayaan dadkaas warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wilaayada hiiraan oo soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo ka soo goostay safka cadowga xilli qulqulka taa'ibiinta uu ku soo kordhayo wilaayaadka islaamiga ah waraysiyo ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkana waxaannu ku daafuri doonnaa diraasad ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hannaanka dowladnimo oo u daabacay machadka washington ee ka faallooda arrimaha waxa loogu yeedho argagixisada ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay mustaqbalka maamul ee mujaahidiinta al-shabaab haddaba diraasaddaasi oo aan idiin soo tarjunnay waxaa soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi daraasadan oo uu daabacay machadka washington ee ka faallooda waxaa loogu yeedho arrimaha argagixisada ayaa ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hanaanka dowladnimo waxayna diiradda saaraysaa tajaarubta maamul ee jamaacaadka jihaadiga ee ku kala firirsan daafaha caalamka waxay ka kooban tahay ilaa boqol beej waxaana qalinka u qaatay qoraayaal reer galbeed iyo carab isugu jira kuwaasoo aad ugu dhoondoloola arrimaha jihaadiyiinta qayb ka mid ah ayaana diiradda lagu saaray maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab allaah sokodiis ka hirgeliyeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mowduucan oo uu qalinka u qaatay qoraa amerikaan ah oo lagu magacaabo christopher ansolin waxna ka dhiga machad taabacsan jaamacadda ciidamada maraykanka ayuu ciwaan uga dhigay dib u eegis ku saabsan qalfiyaadka dambe iyo mustaqbalka maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoraaga ayaa tilmaamaya in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii shuuciyadda ahayd ee maxamed siyaad barre iyo dagaaladii sokeeye ee ka qarxay waddanka ay soo shaacbaxday xarakadan hadda ka talisa qaybo ballaaran oo ka mid ah dhulka soomaaliya laga soo bilaabo labada shabeelle labada jubba hiiraan baay bakool galgaduud mudug iyo qaybo ka mid ah deegaanada uu ka jira maamulka isugu yeera puntland anzalon waxa uu tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mudnaanta iyo ahmiyadda siisa dhaqdhaqaaqyada milatari iyo hanaanka maamul iyadoo hiigsanaysa yegeleelidda dowlad islaami ah oo ka hirgisha dhammaan deegaanada bariga afrika ee ay ku badan yihiin bulshada soomaaliyeed labada kun iyo siddeeddii ayay warbixintu sheegaysaa in xarakadu ay isku baahisay qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya waana kadib burburkii maxkamadaha islaamiga tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey waxay mujaahidiintu hirgeliyeen maamullo sii bullaalaya marba marka ka dambaysa waana sida aan ka soo xigannay daraasadda qoraagu waxa uu sheegay in tan iyo aasaaskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xoogga saarayaan sidii ay guud ahaan u hanan lahaayeen mas-uuliyadda waddanka iyo sidii bulshada ay ugu soo dabaalin lahaayeen maamullo islaami ah misena dabooli kara baahiyahooda oo idil christopher anzelon waxa uu tilmaamayaa in wixii ka dambeeyey labada kun iyo siddeeddii ay hoggaanka mujaahidiinta safaro dhaadheer ku tageen inta badan deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha waddanka iyagoo dadka u sharaxaya ujeedkooda iyo nooca maamul ee ay doonayaan inay ka hirgeliyaan waddanka si loo ilaaliyo cadaaladda iyo badqabka bulshada waxay daraasaddu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso xukunno kala duwan kuwaasoo dhammaantood waafaqsan shareecada islaamka isuguna jira xuduudaha gacangoynta dilalka iyo wixii la mid ah marka laga hadlayo isfahanka ka dhexeeya bulshada iyo al-shabaab waxay daraasaddu tilmaamaysaa in hoggaanka mujaahidiinta aanay iska indhitirin aragtiyada ay soo jeediyaan dadka ay maamulaan gaar ahaan hormuudka bulshada oo ay ka mid yihiin culammada diinta islaamka iyo hoggaanka qabaa'ilka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ayay warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in isagu uu yahay jihada la macaamisha odayaasha qabaa'ilka taasina ay fududaysay inuu jiro xiriir joogto ah oo u dhexeeya labada dhinac si loo ilaaliyo amniga bulshada loogana hortaga falalka guracan dhanka kalena loo ilaaliyo qiyamka iyo habdhaqanka bulshada wuxuu macadka washington ee qalinka u qaatay daraasadan tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hirgeliyeen ciidamo xisbo ah kana hortaga dhammaan waxyaabaha aan soo xusnay isagoo tilmaamaya halka uu gaarsiisan yahay nidaamka cadaaladda ee ay hirgeliyeen mujaahidiinta bariga afrika wuxuu christopher anzolin tibaaxayaa in wilaayaadka islaamiga ah aysan ka jirin dabaqad iyo kala sarrayn iyo in garsoorka ay u siman yihiin dadka shacabka ah iyo xubnaha ka tirsan maamulka si looga hortaga in dadka awoodda maamulka gacanta ku haya ay gaboodfal ugu geystaan bulshada ay maamulaan waxay daraasaddu tibaaxaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hirgeliyeen maxkamadda raddul madaalim oo sooyaal dheer ku leh taariikhda dowladihii soo maray islaamka anzalon waxa uu tilmaamayaa in xarakada al-shabaab ay qiimeen iyo maamuus siiso dadka ay weyneeyaan shacabka soomaalida kuwaasoo leh taariikh halgan oo ka dhan ah gumaystihii dalka ku soo duulay dadkaas ay qadarinta iyo qiimaha siisa waxaa ka mid ah sayid maxamed cabdulla xasan sheekh cabdulaahi barsane iyo rag kale badina hogaamiyaasha mujaahidiinta waxay ciidankooda ku tilmaamaan inay yihiin dhashii daraawiishta iyo halgamaayaashii halyeeyada ahaa waana sida ay diraasadu leedahay si fikirka ay xambaarsan tahay iyo hadafka ay hiigsanayso uu u noqdo mid sii jira waxay al-shabaab hirgelisay silsilad macaahid iyo iskuulle ah oo carruurta lagu baro culumta shareecada islaamka ayuu leeyahay qoraagan ameerikaanka ah inkastoo xarakada al-shabaab ay wajahaysa cadaadisyo xoogan oo milatari haddana macahadku waxa uu hoos ka xariiqayaa in maamulada wilaayaadka aanay marnaba ka mashquulin u adeegidda bulshadooda sida taakulada la siinaya dadka tabaalaysan dawooyinka lacag la-aanta ah ee loo qaybiyo dadka iyo dunyaduba iyo gurmadka deg dega ah noocyadiisa kala duwan gebagabadii wuxuu christopher anzolin tibaaxayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tartan maamul kula jirta kooxda riddada iyo maamul goboleedyada ay gaaladu dalka ka dhisteen islamarkaana ay tabantaabiyaan diraasadan macahadka washington uu diyaariye ayaa ku biiraysa boqolaal diraasada ah oo tobankii sane ee u dambeeye laga qorayo jamaacaadka jihaadiga oo ay ku jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dhammaantood marka la isku soo xooriyo ay ka markhaati kacayaan hal xaqiiqo oo ah in mujaahidiintu ay yihiin awood ciidan iyo mid maamul oo taageera iyo garabba ka helaysa bulshada ay dhexdooda ka wadaan jihaadka si ay uga dulqaadaan hiiryada gumaysi uguna soo celiyaan karaamadoodii iyo sharafkoodii lumay aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas cabdulaahi ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى راهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا راهلا يسكب لحن waa tahay dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna xaalad cakirnaan ah ayaa ka taagan guud ahaan gobollada dalkaasi yuganda iyadoo shacabka halkaasi ku dhaqanna ay go'aansadeen inay xilka ka tuuraan baadariga dulaystay oo muddo sannado fara badan ah ku fadhiya kursiga madaxweynaha ee dalkaasi dhankiisana musafani hanjabaad ayuu u jeediyey shacabkiisa oo ugu hanjabayo inuu ka hortegi doono cid kasta oo isku dayda qalalaaso ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee dalkiisa haddaba waxaan falanqayn doonnaa xaaladdaas cakiran ee ka taagan dalka yuganda ma sababi kartaa in shacabka ay xilka ka tuuraan baadariga lagu magacaabo yuweri musafani waxaan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix haya alfaatix wararkii ugu dambeeyey ee yuganda bismillaah waad mahadsantaha walaalka waddanka yuganda ee dhacabariga qaaradda afrika waxaa ka oogan xasarada u dhexeeya bulshada dalkaas iyo nidaamka talada hayo ee hogaamiyo ee baadariga lagu magacaabo yuweri musefeni sida aan la soconno waddankan ee wuxuu ka mid yahay dalalka ugu faqriga badan dunida muddo soddon iyo siddeed sano ah ayaa waxaa talada maamulka ee waddankan xoog ku haysta yuweri musefeni shaqala-aanta iyo sicir bararka ayaa meeshii ugu sarraysa gaaray iyadoona intaas ay usii dheer tahay qamcinta uu ku hayo bulshada waddanka si shacabka yuganda ay uga baxaan dhibaatadaas iyagoo dersi ka qaadanaya waxaa ka dhacaya wadamada deriska ay yihiin ee dhaca gobolka ayay iclaamiyeen kacdoono ka dhan ah baadiriga xukunka ku fadhiya si ay isaga horwareejiyaan booskiisana ay u keenaan mid isaga u dhaama oo xaalka ay ku sugan yihiin wax ka bedeli kara shacabka yuganda ayaa isku ballansaday waddooyinka balse waxaa soo hanjabay madaxweynahooda yuweri musefeni oo kelimad uu jeediye ku sheegay in qofkii isku daya bannaanbax uu tallaab adag ka qaadi doono waxaannu ku mashquulsannahay inaan barwaaqo soo saarno idinkuna waxaad doonaysaan in aad naqastaan dab baad ku ciyaaraysaan sababtoo ah idiinma oggolaan doono inaad qalalaasan nagu furtaan ayuu yidhi yuweri musefeni oo kelimad jeedinayay saaka oo talaado ahayd ayaa waxaa markii uu waagu baryey laga war helay kumanaan ciidamo isugu jira boolis iyo militari oo lagu soo daadiyey waddooyinka magaalada kambala iyagoo ilaalo adag ka qabanayay xarumaha dowladda si ay uga hortagaan bannaanbaxyada xarunta baarlamaanka yuganda ayaa aad loo ilaalinaya cabsi laga qabo in la weeraro oo ay bannaanbaxayaashu jabsadaan sidii ka dhacday magaalada nairobi oo kale ee duurnimadii maanta waxaa qaybo ka mid ah caasimadda kambaala ka bilowday bannaanbaxyada sida ay horey dowladda ugu hanjabtay ciidamada ammaanka ayaa xoog u adeegsaday oo in badan oo ka mid a dadkaas xabsiyada u taxaabay waxaa sidoo kale saaka gebi ahaanba albaabadooda la isugu dhuftay xarumaha kooxaha mucaaradku ay ku lahaayeen kambala iyadoo sidoo kale xabsiga loo taxaabay xubno ka mid ah siyaasiyiinta ku kaxsan nidaamka baadari weri musefeni robert kelegulanyi sintamu oo ah hogaamiyaha xisbiga ee midnimada qaran ee waddanka uganda ayaa yidhi maamulka fuliga ah aad buu uga cabsanayaa dadka sababtoo ah waxay og yihiin inta ay la eg tahay cadaalad darrada ay ku sameeyeen goodoominta ay ku samaynayaan xarumaheenna ma ahan calaamad muujinaysa inay aad nooga xoog badan yihiin waxay caddaynaysaa inay aad u daciif yihiin e, isagoo hadalkiisa sii wato ayuu sintaamu sheegay inay taageerayaan banaanbaxyada looga soo horjeedo nidaamka xukunka haya waxa uuna yidhi dibadbaxyada ka dhanka ah musuq maasuqa sidaan ognahay waxaa soo abaabula dhallinyarada uganda iyadoo loo eegaynin da'dooda diintooda qabaa'ilkooda amba siyaasadda ay ka soo jeedaan ee bulshada yugandheeska ah ayaa sheegaysa inay doonayaan in xukunka uu ka dego yuweri musafani oo ay ku eedeynayaan musuq maasuq waxqabad la'aan iyo caburunta ay ku hayaan dadka isaga ee ka soo horjeeda xukunkiisa baadari museveni ayaa waddanka uganda maamulayey tan iyo sannaddii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii kolkaas oo jabhaddii uu hogaaminayay xoog kula wareegtay talada waddanka wakhtigaas oo laga joogo wax hadda ku dhow afartan sannadood ayuusan ee, uganda kusoo kordhin wax la taaban karo bulshada dadkiisa ayaana hadda ku eedeynaya kaligistalisnimo ee, isagoo dhimashadiisa kadib xukunka u diyaariyey wiilkiisa maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la arki doonaa halkay u jeysato dabaysha isbedel doonka ah ee ka soo bidhaamaysa waddanka uganda waxaana xusid mudan in weri musafani uu leeyahay mucaarad hubaysan oo doonaya in talada xooga ay uga tuuraan dhacdooyinka ka bilowda waddanka uganda ayaa ku biiraya isbedello waaweyn oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacayey wadamada bariga qaaradda afrika laga soo bilaabo suudaan etoobiya kenya iyo jabuuti oo la filan karo in mucaarad xoogan uu la kulmo ismaaciil cumar geelle iyo sidoo kale masiirka kooxda riidada oo gebi ka laadlaada aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan ayuu kaasii ahaa
إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa raadiyaha andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay dhacdooyinka ugu waaweyn ee gobollada dalka iyo dibaddiisa caawana qodobadan ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya oo mar kale saraakiil ciidan iyo baarayaal u dirtay deegaanno ka tirsan xeebaha gobolka awdal iyo sidoo kaleeto shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaannada dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya oo cabasho ka muujiyey booliska dalkaasi waxaa soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegaramka barta waxaa maanta lagu faafiyey muuqaal ay soo saartay kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka harboole ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markan waxaan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose baay laamu iyo mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta n f d ee saliibiyiinta kenya ay gumaysiga ku haystaan weeraradaasi oo lagu dilay sagaal askari oo isugu jira saliibiyiinta kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta halka sidoo kale lagu dhaawacay ugu yaraan lix kale oo isugu jira saliibiyiin iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashida oo mar kale saraakiil ciidan iyo baarayaal u dirtay deegaano ka tirsan xeebaha gobolka owdal wararka ka imaanaya gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in saraakiil sarsare oo ka socotay dowladda xabashida etoobiya mar kale socdaallo ku tageen deegaanada kulaalaa xeebaha badda cas shalay gelinkii hore waxaa magaalada hargeysa ka ambabaxay saraakiil etoobiyaan ah oo dhanka cirka ku yimid magaalada waxayna booqdeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka owdal wafdiga xabashida ay saraakiisha maamulka somalilan geeyeen inta badan deegaanada kulaala xeebta badda cas halkaas oo loo qorsheeyey in laga dhiso saldhig ay yeelan doonaan ciidanka badda ee etoobiya deegaanada ay tageen saraakiisha etoobiyaanka ah waxaa ka mid ah boolaxaar zeylac iyo lukay ilawareedyo ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dabalilifka ah ee somalilan ay saraakiisha xabashida kala dooransiiyeen saddexdaas deegaan oo dhammaantood kaabiga ku haya badda cas wararka ayaa intaas ku daraya in wafdiga adis abaaba ka yimid ay ka mid yihiin laba sarkaal oo ka tirsan xafiiska abiy axmed kuwaasi oo loo xilsaaray soo sahminta halka laga dhisayo saldhigga ciidanka badda ee etoobiya maamulka somalilan ayaa u sheegay dadka deegaanada ay gaareen saraakiisha etoobiyaanka ah in ay shaqooyin ka heli doonaan dekadaha ay dowladda etoobiya ka dhisanayso gobolka owdal wafdiga etoobiyaanka ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada hargeysa wuxuuna warbixin siiyey diblomaasiyiin xabashi ah oo ku sugan qonsuliyadda dowladda etoobiya socdaalka saraakiisha xabashida ee gobolka owdal ayaa ku soo aadayaa xilli isbuucii lasoo dhaafay ay adis ababa gaareen wafdi uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan muuse biixi iyo abiy axmed ayaa xusulduub ugu jira sidii ay dhaqangal uga dhigi lahaayeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay horey u kala saxiixdeen kaasi oo dhigayey in etoobiya ay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ka hadlaysa dagaalada ka socda waddanka suudaan dagaallo lagu riiqmay ayaa muddo maalmo ah waxa ay gobolka sanaar ku dhex marayaan milatariga suudaan iyo maleeshaadka dacmu sariic ciidanka suudaan ayaa guulo ka sheeganaya dagaalada iyadoo maleeshaadka dacmu sariic khasaare dhabarka loo saariyey haddii aan halkaasi uga baxno warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada kenya oo dhibaatooyin ku haya shacabka ku dhaqan n f d ciidamada siliibiyiinta kenya ee xoogga ku haysta dhulka muslimiintu leeyihiin ee n f d ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka gaarisa cabashadan waxay ka timid dadweynaha ku dhaqan tuulada sareedo oo hoos tagta magaalada dhadhaab ee gobolka n f d ee ay muslimiintu leeyihiin balse ku hoos jira gumaysiga siliibiyiinta kenya shacabka ku dhaqan tuuladan ayaa warbaahinta u sheegay inay dhibane u yihiin ciidamada siliibiyiinta kenya ee ku sugan tuulada kuwaasi oo jirdil iyo dhibaatooyin kale ku haya dadka deegaanka waalidiinta oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in dhibaatada ugu xoogan ay haysato dhallinyarada ku dhaqan deegaanka bulshada ayaa ka carootay falalka ay ku kacayaan ciidamada ammaanka ee siliibiyiinta kenya waxayna taasi keentay inay xirtaan jidka isku xira magaalooyinka dhadhaab iyo gaarisa ee n f d ciidamada kenya ayaa la sheegay inay awood ciidan u adeegsadeen dadka rayidka si ay u hakiyaan kacadoonka ka dhanka ah ciidanka una furaan waddada waxay taasi keentay inay rasaas adeegsadaan ciidamada siliibiyiinta sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa ciidamada kufaarta kenya ee gumaysiga ku haysta dhulka n f d ayaa inta badan ku kaca dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanaa dadka rayidka dhibaatooyinkan ayaa isugu jira dil dhac iyo qafaal ka dhana dadka soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayey kumanaan ciidamo etoobiyaan ah oo kasoo gudbay xadbeenaadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeelle ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ciidamadan etoobiyaanka ah ayaa fariisimo ka samaystay inta u dhexeysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan waxay wataan gaadiid shaaximan taasi oo shaka taasi oo shaki dhalisay warar soo baxaya ayaana sheegaya inay hub wadaan kooxda riddada soomaaliya ayaa ka baqanaysa wax la mid ah wixii ka dhacay magaalada caabuudwaq xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga intaa waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha bahalnimo ee yahuudda ee magaalada khaza iyo sidoo kale howlgalka duufaanta alaqsa waxaa soo jeedinaya walaalkeen suhayb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada jiida khaza iyo sidoo kale cudwaanka ka dhanka shacabka reer filistiin maalinkii laba boqol sagaashan iyo koowaad ayay socdaan duqaymuhuna waa kuwo isdabajoogga ah oo si maalinle ah loogu beegsanayo dadka shacabka ah duqaymihii ugu xooganaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay goobaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah faysalow mukhayamka khan yunis halkaas oo laga soo sheegayo xaalada adag sidoo kale faysalow magaalada rafax ayaa ka mid ah goobaha duqaymaha cadowtooye ay ka dhaceen sida ay muujinayeen sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka sidoo kale xaafadda asabrah ee dhacda koonfurta magaalada khaza duqeyn lala beegsaday guri ay deganaayeen dad rayid ah waxaa ku shahiiday ilaa sagaal ruux oo kale waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in shuhadadu ay marayso ilaa siddeetan iyo afar ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin saddex boqol sagaal iyo labaatan ruux sidoo kale faysal oo toddobaad faysalow siddeetan iyo afartaas ruux toddobaatan iyo saddex ka mid ah waxa ay ku shahiideen mukhayamka khan yunis tirada shuhadadu waxay maraysaa soddon iyo sagaal kun iyo sagaashan dhaawacyadu waxa ay gaarayaan sagaashan iyo kow kun boqol afartan iyo toddoba ruux faysalow saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aad u qabsaday muuqaal laga duubay magaalada khan yunis oo aad la isula dhex marayay baraha bulshada muuqaalkaas ayaa ciwaan looga dhigay ma u hurday sidai ay u hurdeen reer khan yunis waxaa kasoo muuqanaya boqolaal ka mid ah dadka reer khaza oo isugu jira caruur iyo dumar oo ku hurdaya goob bannaan iyadoo dhaxantu ay ku dhacayso sababo ku aadan guryahooda ay diyaaraduhu cadowgu duqeeyeen markii aan halkan kaga soo tagno duqaymaha dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin howlgallo kala duwan ayay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas waxa uu ka dhacay magaalada khan yunis sidoo kale howlgal muqaawamadu ay ka furiyeen mandiqada jaxrudiig ee dhacda bartamaha qidaaca khaza ayaa loo adeegsaday duqaymo lagu beegsaday cadowga sidoo kale faysalo war caawa ka soo baxay muqaawamada waxaa lagu sheegay in weerar kamiin ah oo saddex geesood ah cadowga ay ugu dhigeen xuduudda kala qaybisa deegaanada khidaaca iyo sidoo kale dhulka gumaysiga ku jira weerarkaas ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo goobta ay soo gaareen gaadiidka gurmadka degdega ah sidoo kale muqaawamadu waxa ay faafiyeen muuqaal ay ku soo bandhigeen weerar kamiin ah oo ciidan ka tirsan yuhuudda lagula beegsaday magaalada rafaax ee koonfurta qidaaca faysalow furinta khaza waxaa ku soo biirtay daanda galbeed oo iyadana maalmihii lasoo dhaafay howlgallada ka dhacaya ay sii xoogeysanayeen faysalow maanta waxaa dhacay iska horimaadyo dhex maray ciidanka sahaynada iyo sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxayna si gaar ah dhacdooyinkaasi kaga dhaceen kontaroolka loo yaqaano saalim qarb ee dhaca magaalada jiniin indhankiisa taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu sheegay in ilaa tan iyo toddobadii oktoobar ay konton iyo toddoba duqayn ay ka geysteen dhulka daanta galbeed ugu dambayntii faysalow ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa ka dhawaajiyey in goordhow ay rajaynayaan in uu hirgalo heshiis xabad joojineed iyo mid maxaabiis isdhaafsi ah oo dhex mara kooxaha muqaawamada filistiin netanyahu ayaa hadalkaas waxa uu u sheegay ehelada dadkooda ay ku xiran yihiin qidaaca khaza ee lagu soo qabtay weerarkii toddobadii oktoobar xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa
اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal markanna wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay laba askari oo taa'ibiin ah oo lagu soo kala tababaray dalalka eritareya iyo sidoo kale yuganda haddaba labadan askari markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayaa waraysi la yeelatay waxay ka warbixinayaan halkii ay ku soo tababarteen ciddii ay ka tirsanaayeen iyo sidoo kale qaabka ay ugu suura gashay inay isku soo dhiibaan maamulka islaamiga ee wilaayada hiiraan bismillahi raxmaani raxiim magacay adow yurkaab aadan isaa gelere alikiiroya gabadh leeraa bokool leeraayahu dur leeraaya ku qorasmadi hore anikoo alankaabtigahayni kii alankaabtigahayay usku nagdi sagaal bilood beembeeng miilininihaay sagaalkii biloodkii oo miilika jarni maardembe maynanere goriha qaadadaasan hamaraha ku qaadadaasangananere diyaari miilinanoo ka qaaday hamarananasheen gaba haranana laleeyey haranana kii hadiibananasheen maarlamaad wayna qaaday hatan tababar kale hatanna niin qaadi tababarkii kale gaba wadan gaale kambaalo laleennanijey yuanda lamanleyin ayaa sidabulood anada dugdaas hatan urur halayinkiiba maybuatumuy walaasa dugdaas an gaaladaasi wal an shal fahmawba mahaynab gaala an magaaja madba mafahangneb dugudka la isku gordaan alikin ronya afartitii afaraad waxaana qaaday hatan harana nageenahniinagi shanbulooda meeli maangmaangi intointoylanjijiifni maagomaagow tiiliyaadana sii goridi gaba adadaylilee ku hoolgalana naari adaday sidabulooda roogni ma haynaheen sida urur may olanhayay tali guutadan alwaamuway tali ururkay abdirisaaq langleeraw tali hurinkay may buaysaa gooma langleeraw haalsho saase miilase yeedoo ka noolaynmar yeedoo ibaar unuubuwa lamada hamin bariin yo ulees al-shabaabe hasoodiyana naari gaba ke walaa ku garguurina miinsamaan laman oo deeganka ka dhaladay ma wuusleyliley dagaal walay aan kula kulam uleeskoblishay waa abdaraaniba laman ma wuusleyliley madan deeganka ka dhaladay ma wuusle ee meeliska asaasi yaa ada gabaki walaa dabada ka daahiyey ama duhurkeeba waha weerari habad habadeedoo fiin haangliinda dugudaw liinka gobodaw ada dadbadan ayaa horte meeli horte laku ku dili ma wuusleyd al-shabaab ulmaada ku dili ciidankii kaana hoob gurmudi wal oo usudeeriba male gaba yaabuul goridi walwalifadaan ku shal dhowdeenoo ulmaado ku shal dhirigday ku godoonteeyaan seedan gurmud ahaangaan seedan dambon adama aragaay hamiin i maalan ha ku damba dhateo miidlaylaa kuusow tali guutada tiidanona la jari madii haan oo meeli jariya ka jari tuulada uso shilays baawurka karooree waalinyaninkoy may bu ahaa ana waxay koray naftaa labaqdahen ciidankaasay deeriari haani iswaardayna ha ku arar alikin roonya damboon hoob la deerin may bu haani hayoo ah badabad liinka gobadaha iyo meeli liinkaseedi alikin roonya ulmaad walifaasi ku guulaysatay ku nagati lamankii aad amiingi maalan dhatiyo geh ku dambe dhatiyo miida laha kuusay dagaalna haanasa ku aragi muddo sidi bulooda le meeli rogni tii afaraadaan hatana ku goosadaa mara rokooy meeli hatana gorigii madolo karay imankii looshaki tii gudaandi hatana may bua beembeanga sheeg goriga lisi nagadi baawurkii lisaareeyaa dhata hatana lankaadan baawahan haskuweeli meeliha kuku dhuumadi sidii gudaandiya hamar oo baanaagali geeskan afgoyji aan kubee meeli mujaahidiinta ku dhuhaytaa toosi meeli anaa ku surmin nabadi fiican deoban sheegdhaday sidii aan dareerkahaynan sheegdhaday nabadi fiican i gaama furunga lahay dhohay insha allah reed ana madi dhatang ma dhuboon lankii bolaalada ee reed warkay dheegi doono marlamaadi mardemb marka koowaad dhateo lankiibu gabakii sugaa aan ogaayay iskala noolaynan ka jare marahe muslimiinta galantiyo hanis dhiibay halkii dhammaantiisa tankiinga lankii obsanaya maaglen obsaadme ante horte al-shabaab hooba obsadaha masangayna duftarama adag niida kataalle maag aan kataalna al-shabaab waa ahaa wala ku dhudhow yoonay wala isin sheegay tanona ni agray wal jarama ahaa lankii bas meeli fadaha ku tabaalaha lambe idisna bidi fadaan jiifa hama bua lambe sidi fada waxaan hanis dhibay moshimeenta al-shabaab duftarama wal yaraa liiteer ahaan yooba
bismillaah magay maxamed aadan hafow sabriya ciidanka meel raisme ku koraday muqdisho harada gardum meelasan noo qaaday tababaralasiin qaadan er eletrianajey atumiyo koo bilood amala meela erowni mashalka saana meeloo meel raisa buurare ahoo kuleel ahoona najey meela sidaan aan rowni atumiyo koo bilood anaka jarni orod iyo meel raisa gaardigaadi iyo buurtadida ku dhaado meel raisa nasiibka meel raisa kufadigu ku dhiim arnaage dad oo meel raisa dhibaatiyo oon iyo rafaad iyo walbadan ka dhimadaan arey ade afartan iyo meelaas yaa ku dhimadaan nafkalaan iyo datan dhow ku madoowdeen gaaji iyo rafaad leen oo banaanka laga duugay iyo jiraan oo habaalgaabla leen godinaa ma jirto ade meel raisa lambada yala sili garayin walka duugi leeda walana qaaday meel nisheenahay soomaali amaran shan harmaslah harmaslah guutuda lijey guutudana hilwiin arada hilwiin lijey meel rays dagaal aysanar arshaa meel rays waljara ku dambean si dhama aysanar meel rays madaxda nin kuways meel rays anin sheegti lijey dagaalka oo basi galni meel rays dad badan meel rays murtadiinta oo lagu dhamaayo jiraan meelna way dhaawace iyo waa qaadeen janaha ku roorin leh dagaalka meel raisa iyo la boojiisinyaa meel rays gaaji oo dad haa dad halgali murtadiinta eedeeda linkubadii dhaawana ma qaadan ku sii rooreen marka meel rays xaaladii oo saasayti filan haa aad aad aadan daawaday adeerkan haddana kenshaay baa kamlaga haa baakamla soo dhaaway roorow oo al-shabaabna meel raaysa fursadaan iyo arag haa muuqaalka ku ragaa kadibna meel raaysa aadaylin korseedi walkutuusii baaka kumoolku furud aad iyo aadaan kasaylankaas basri magii meel raaysaanu ku dhammaanay ballada galnay dadka murtadiinta si meeliyoon ku rooreen ma galeen ballad al-shabaab bursit ballada galeen ballada siyoon roogeen haddana horre magaaladan sii galeen meel raaysa ama sheerkaan dhiye sheerkoo baan dhiye magaalada sii galeen waraan sii been maaha ana meel raaysa magaalada aadinin dadka meelan soodan isku soo aa mara galay aa amar adii laba bulood kadib haddana harada ilaa kana qaadin harada inaa ku tabi leko waa la haroodeen eri harada koyni adii saddex bilood amal haddana harada ruuni afar bilood amal yarada ruuni waa lana qaadi baladweyne nishaan baladweyne haddana haradan oo jibutiyaan guuri marna yan nishaan jibutiyaanka bedelaasan er jibutiyaankaas maynin sheegay mageena anadegnilenisheegradnishanninsheegbalaw kan meel raysa dhinagaasala singudener baladweyni singudener ciidanka hal urur ahay jabutiyaanka asar usaagu bahay meel raysa meel garaa ku dhiyi asar ciidamada hagalaayaan meel raysa meel garaa ku dhiyi garaa ku dhiyin magaalada ka jari markoo meel raysa hore ciidanka gudaha ka jara magaalada ka jara kooyan hal haroode leer bandow wal dhaqaa kormala gudaha layn galay wali dhamadaan dhamadaan wali dhaawaya dhaawayaan dadka meel raysa maqaayaalka iyo meel raisa dadka shacabka kaga dowladda dhiibtiya meel raisa linkan jabe iyada linka dhibaatee magaayada laysku gala reeshaan lacame meel raisa ammaanka lain furdayso iyo hore lin soodo marka yoo maqaayad duhur ata maqaayad gali raashin laha aami oo ma ogsina laha kubay waana meel lacag lain dhiim adii meel raisa dhaqan faylahayna ku jara miilas alxamdulilah meel raisa murtadiinta naa kubay waan ilaahay hadda meel raisa dadka islaamka aan hadda jaro alxamdulilah eediada lahayn kadhowey meel raisa guulaan rajeeya dadka islaamka dadka meel raisa foolumadaas meel raisa ka jiraan dhibaatadaas rafaadkaas salaad la-aantaas iyo rafaadkaas ka jiraan dadka islaamkaas dhiiban lahan dadii ka jaro dadii adugu dan fadahayan meel raisa wal faa'iida ayuu ku diiran malaa walaayad eediyada hayn dhoweys eediyada hayn dhoweys kamaasanta boqolkii boqol meel raisa iidan maasinyin guulaan rajeeya dadka murtadiinta hadda gorodaan fadahayan dadii ka jiraan ha ku bayanaas dhiiban laha islaam dadka islaamkaas dhiiban dad hadda gudam fadahaana meel raisa isku dhaafale meel raisa areen wal faydil ayuu ku diiraan male rafaadii oo meel raisa salaad la-aan iyo guul la-aan leh meel raisa hor ku jirta qofka magi ilaahay qofsaa meel salaad isku irin horta guula diire ku meel raisa dad dhaahayo dadka shacabka garoon kan jibahay oo dhaahay oo rafaad aad kishaabka meel raaysaa taasin dhabaa tahay meel raaysaa wal faa'iidala isu leeyihin ma jirto leh
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu